bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsana kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax dowladda soomaaliya oo si kulul kaga hadashay xiisada bariga dhexe iyo weerarka iiraan ku qaaday yuhuudda dabax xoogan oo loo badinayo inuu ka dhashay isbeddelka cimilada oo ka kacay qaybo ka mid ah gobolka bari booliiska gobolka banaadir oo ka jawaabay sarkaal la sheegay inuu weerar ku qaaday isbitaal ku yaalla magaalada muqdisho maxkamadda ku taalla gobolka galguduud oo weli dhegaysanaysa kiiska macallinkii iyo dhakhtarkii walaalaha ahaay ee lagu dilay galguduud maamulka degmada wanlaweyn oo ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay dagaal beeleed ka qarxay degmadaasi wararka dibaddana waxaa u waaweyn israa'iil oo la ogaaday in lacagtii ugu badnayd ay kaga baxday iska difaacidda gantaalaha kaga imaanaya dhanka iyo iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay shanta abriil sannada laba kun afar iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka subaxaatanna kusoo dhawaada qodobadaasi oo faah-faahsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay xiisada ka taagan bariga dhexe iyo sidoo kale weerarka iiraan ay ku qaaday yuhuudda iyo sidoo kale duqeymahaasi socda war-saxaafadeed kasoo baxay dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa lagaga hadlay arrimaha soo idil iyadoo dowladda soomaaliya ay caddaysay mowqifkeeda ku aadan xiisada kasoo cusboonaatay bariga dhexe qoraal kasoo baxay oo war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ay si weyn uga walaacsan tahay xaaladda kasoo kortay bariga dhexe waxayna si adag ugu baaqday in dhammaan dhinacyada ku lugta leh xiisadaasi ay si deg deg ah u joojiyaan xiisadan ayaa waxa ay kor u kacday sidoo kalena khatar weyn ku ah xasiloonida iyo amniga gobolka dhexe dowladda federaalk ee soomaaliya waxaay codsatay in dhinacyadu ay wada hadlaan sidoo kalena wadahadal lagu dhammeeyo wax weliba oo ku aadan labada dhinac sidoo kalena laga baaqsado weerar ama sidoo kale dagaal xilligani ka qarxa bariga dhexe iiraan ayaa waxa ay weerar xoogan ku qaaday yuhuudda iyadoo duqeymo xoogan ka geysatay qeyba ka mid ah dhulka yuhuuddu xooga ku haysato waxaana taasi ay dhalisay xiisada culus oo xulafada yuhuudda iyo sidoo kale iiraan u dhexaysa waxaana haatan taagan mase laga cabsi qabaa inuu qarxo dagaal weyn oo markaani ay ku lug leeyihiin quwado waaweyn oo ay ka mid yihiin iiraan maraykanka iyo sidoo kale ruushka waxaana laga cabsi qabaa in dagaal xoogan oo ahli ah uu ka dhaco bariga dhexe dhinaca kalena dhegeystayaal haddii aynu eegno dab xoogan ayaa waxa uu ka kacay sida wararku ay sheegayaan deegaanka dalsan ee degmada dangaranyo ee gobolka nugaal sida wararku ay sheegayaan wararka ka imaanaya gobolka nugaal ayaa tilmaamaya in dabkaasi oo ah mid khasaare badan dheliyey oo uu ka dhacay amase uu ka dhashay sida loo badinayo isbeddelka cimilada sii kullaanaysa waxaana la arkaya dhul weyn ama sidoo kale dhul qiimo ah oo holcaya dabka ayaa la sheegay inuu sababay khasaare soo gaaray dhulka waa dhul daaqsimeeda ku siman dooxada dalsan oo ku dhow magaalada dangoronyo waxaana sidoo kale mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan kuwa maamulka degmadaasi ay sheegeen in haatan xaaladdu ay tahay mid aada u xun sidoo kalena dabkaasi uu baabiiyey dhul aada u weyna iyadoo oo ay ku basbeeleen waa dhul daaqsimeed aada u ballaaran sidoo kalena marmar ka dambeysa dabkaasi uu kusii faafayo dhul aada u badan dhinaca kalena haddii aynu eegno booliiska soomaaliya waa booliiska gobolka banaadir waxa ay ka jawaabeen sarkaal la sheegay inuu weerar ku qaaday cisbitaal ku yaala magaalada muqdisho waryaheena faadumo cabdulqaadir xasan ayaa sii dheereynaysa loo nimid waxaa waaye arrin yaroo xala ka dhacday saakan kusoo baxnay arrintii ayaan xal ka gaarnay waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo taliyaha qeybta guud macalin mahdi anoo u hadlaya isbitaalka afkiisa ku hadlaya dhacdo xalay ka dhacday arrintaas waxaan caddaynaynaa in xal laga gaaray
waxaan taaganahay bannaanka isbitaalka muqdisho ah isbitaalkii xalay ee buuqa uu ka dhashay waxaana isbitaalkan ee xalay booqasho u yimid si uu usoo booqdo qof saaxiibkiisa oo ku jiray sargaalkaasna waxa uu ka tirsan yahay ciidanka booliiska soomaaliyeed waana laba xidhigle taliyaha ciidanka ee booliiska ee saldhigga degmada waaberi waxaana isku dhacay istaafkii joogay isbitaalka iyo istaafkii watay ee taliyaha markaasi saldhigga waaberi oo labada istaaf ay isku fahmi waayeen inay gudaha u galaan ee raggii markaasi ee saraakiishii ee sargaalka la socotay ee askarta ahayd halka isbitaalkuna ay sheegeen in loo ogolayn waxuba taas dabadeed ayay sababtay in halkani buuq uu ka dhaco islamarkaana isfahamwaagu uu noqdo mid ballaartay waxayna maamulka isbitaalku ay sheegeen in hantidoodii ay ugu horreyso kaamira c c d laga qaatay islamarkaana laga dhibaateeyey qaar ka mid ah howlwanadanadii isbitaalka ku sugnaa balse arrintii waxaa islamarkii ka jawaabay oo ku soo baxay ciidanka booliiska soomaaliyeed ugu horreeya taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo ka socday taliya xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir gaashaanla dhace siciid baryare iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada holwadaag oo kaalin weyn arrintaasi ka qaatay iyo taliska saldhigga booliiska degmada holwadaag ee gobolkani banaadir waxaana saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed ay sheegeen inay dib ugu soo celiyeen hantidii ka maqnayd islamarkaana ayagoo badqaba la keenay howlwadeenadii isbitaalka markaasi ka shaqaynayay ilaa haddana ay baaritaanadu markaasi sii wadaan waxaana taliyaha xigeenka ciidanka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir uu sheegay in isbitaalka ay ka raaligelinayaan isfahamwaakii iyo dhexmaray sargaalkii markaas yimid isbitaalka ee la socotay istaafka oo ayaguna ay rabeen inay halkan ku soo booqdaan shaksi kaga jiray balse markii dambe ay noqotay in isbitaalka ee istaafkii ku sugnaa iyo sidoo kale ciidankii markaasi sargaalkaasi watay ay isfahmi waayeen hase yeeshee arrintaasi booliisku waxay ka sameeyeen mid markaasi raaligelin ah waxaana isbitaalku ayagana dhankooda mas-uuliyiinta ay qaateen raaligelintii ay bixiyeen ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliiska gaar ahaan dhinaca xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir siciid baryare ayaa booqasho iyo kormeer ku sameeyey guud ahaan isbitaalka la hadlayna maamulka iyo howlwadeennadii halkan ku sugnaa dibna hantidoodii ayay ugu celiyeen waxaana ugu horreyn halkan ka hadlay dictor cilmi oo ah maamulaha isbitaalka ee muqdisho islamarkaana sheegay in ayaga iyo booliiska xal ay ka gaareen shaqaaqadii xalay ka dhacday gudaha isbitaalka anoo u hadlaya isbitaalka afkiisa ku hadlaya dhacdo xalay ka dhacday oo yaroo ka dhacdo dhex martay shaqaalaha iyo booliska dhex martay arrintaas ayaan rabaa inaan ka hadlo shaqaale la xirxiray iyo qalab isbitaalka laga qaaday arrintaas waxaan caddaynaynaa in xal laga gaaray ay u soo gurmadeen oo u horeeyo mada ka gaartay guddoomiyaha degmada taliyaha degmada dhammaan taliyayaasha qaybaha taliyaha guud mataqaana gobolka banaadir dhammaan iyo mas-uuliyiinta kaloo dhan ay usoo gurmadeen arrintaasna laga gaara xal wixii dhacana ay qaateen boolisku ay qaateen abolojesna ay naga siiyeen alaabtii laga qaaday isbitaalka iyo shaqaalihii la xirxirana dhammaantood ay hadda joogaan ayna bad qabaan ayna gacanteena ku jiraan lagu soo wareejiyey wixii kaloo dhiman oo ah baaritaan ahna يعني waxaa iskale booliska iskale ayagaa u daynaynaa in baaritaankood ay wataan dhankiisa guddoomiyaha degmada holwadaag ee gobolka banaadir oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gurmud weyn ay u sameeyeen shaqaalaha iyo maamulka isbitaalka islamarkaana shaqaaqadii dhacday xal waarta laga gaaray wayna ka raaligelyeen wixii xala dhacay isfahamwaaga markaasi uu ka bilowday ee ahayd askartii uu watay taliyahaasi iyo askartii ku sugnayd halkan waxaana uu guddoomiyuhu sheegay wixii hadda ka dambeeya inay muhiim tahay wada shaqayn buuxda inay dhex marto mas-uuliyiinta isbitaalka iyo maamulka degmada sida marka horeba wada shaqaynta ay u dhex taaleen
waxaan u nimiday waxaa waaye arrin yaroo xala ka dhacday isbitaalka oo xoogaa maamulka isbitaalka iyo kala gaartay ciidamada booliska kuwa saldhigga iyo ciidamo kaleba saakan kusoo baxnay mahad ilaahay iska leh arrintii ayaan xal ka gaarnay inaan la socodsiino bulshada waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo taliyaha qeybta guud macalin mahdi iyo taliyaha qaybta weliba cadde taliya ku-xigeenka barotol iyo taliya ku-xigeenka qaybta guud siciid baryare oo arrintaas aada iyo aada kaalin noogala qaato xalkeeda waxaan ku guulaysanaa inaan qalabkii iyo wiilashii si nabada ayagoo badqaba aan kusoo celinno hadda goobta aan joognaa waa isbitaalkii ditoorkii garabkeenna uu taagan yahay ilaah mahaddaasi u sugnaatay taliyayaashana waa u mahad celineynaa waxaa kaloon rabaa inaan mahad celiyo maamulka isbitaalka oo ugu horeeyo doctor cilmi oo ayaguna xalkii nala qaatay insha allahu tacaala wixii kaleo adugu baaritaan iyo howlihii kalena waxaan u daynay ciidamada booliska faadumo cabduqaadir aad ay tiviga dalsa muqdisho kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiibka
dhinaca kalena haddii aynu eegno dhegeystayaal maxkamadda ku taala gobolka galgaduud ayaa iisa kiiska macalin iyo waa macalinkii iyo dhakhtarkii walaalaha ahaay ee dhowaan lagu dilay gobolkaasi galgaduud waryaheena noga soo warrama gobolkaasi ayaa warkan sii faahfaahinaya maxkamadda racfaanka gobolka gaduud ayaa maanta mar kale u fadhiisatay dhageysiga dacwadda loo haysto saddex eedeysane oo toddobiyo labaatanka bishii labaad ee sanadkan maxkamadda gobolka gaduud ku riday dil togashaha balse ay racfaan ka qaateen qaranadii u doodayey raggan ayaa loo haysta inay dileen allaha u naxariistee doctor axmed xasan cusmaan iyo macalin liibaan xasan cusmaan oo dulkoodu dhacay tobankii bishii labiyi tobnaad laba kun saddex iyo labaatan kana dhacay deegaanka ilix oo hoos yimaada magaalada ceeldheere ee gobolka gaduud maxkamadda ayaa si ay go-aan uga qaadato asbaabaha racfaan qaadashada xafiiska xereelinta weydiiso cadaymo dheeri ah waxaana intaasi kadib fursad u siisay eedeysanayaasha inay soo bandhigaan difaacooda ku aadan eedda loo haysto waxaana sidoo kale fursad ay u siiday dhinacyada qaranada iyo xereelinta inay su-aalo sharcigu qabo weydiiyaan
kiisa anugu geysan wax kiisa aanan shaqo ku lahayn xabadana aanan ridin qorigaygana wadhay qofna aan ku ridin qofna aan ku dilin ninkaas aan dad iska aragnay kaaska intaas kaliya u sheegay
ma maqashay dhibkii dhaca haddii rasaasi ay dhacday ama subaxi subaxii markii la gaaray ma maqashay cid waxyeelo ay gaartay cid waxyeela ee gaarta waa maqlay maalintaas maalin kadib waxaa lagu keenay maxkamadda gobolka galgaduud waxaa lagu keenay horgeyn waxaa lagu sheegay inaad hor joogto inaad xor tahay aada hor joogto maxkamadda gobolka galgaduud aada qiran karto iska diidi karto falkaas lagu haysto waxaadna maxkamadda ka hor qiratay oo aada saxeexday oo markaad ku qanacday lagu akriyay kadib aada suulkaaga saartay qiraal ah in aad sideed xabadood aada ku dhufatay macalin liibaan iyo nin kale oo magaciisa aadan garanaynin somaa
maya khiyaar kuma sixeen anigu
xorriya daradii iyo culayskii ku haystay iyo dhibaatadii kugu kaliftay in aada cabursanaan aada ku saxeexdo qiraalkaasi maxkamadda la wada
maxkamadda qiraalkii hore oo qaldanay macnaha oo macnaha qiraalka saxiixii hore oo laiga sixo oo qasabka laiga siixixaayey inuu yahay waxaadana laiga siixixaan ogaay nafteydaana badbaataayey saasaan anugu gacanta u saaray warqadda salay macnaha midii laigu soo qasbay waayaa la yidhi warqad iqraar lagaa qoro waaye saxiixa la yidhi saasaana ku saxeex
waa lagu akriyay markaa saxaxay soomaa
warkii la aqriyey de war anugu awal sheega ma ahayn waa war oo oona warkii hore on maxkamadda markii hore saxiixi maa iri kabacdina xoogga laiga saxiixa waa
waxaa tilmaantay in sababta aada u riday xabadda in ay keentay in qof hore loo dhibaateeyey qofkaa hore loo dhibaateeyey iyo adiga waxa aada isku aheedeen saaxiibaa aheedeen dugsi baad isla dhiganayseen maxoole jiraad isla aheed waxa aad xiriirka maxkamadda u bayaan qofka macnaha hore loo dilaya ha adeerka laxmiga aha waa ahaa walaalkayaa dhala isku xaafadana waa ahayn magaciisoo saddexan maxkamadda u sheeg kaadana u sheeg si aad iskugu xirto waxaa la yidhaahdaa cabdirasaaq cabdulqaadir maxamed faarax anigana waxaa la yidhaahdaa shucayb maxamed faarax aadan cabdirasaaq cabdulqaadir maxamed shucayb maxamed faarax waxaa ahaay ujeedka aanu uga haray waxaan goobeynay marka hore ninkaas kadib waxay ninka hadda aan maxkamadda aan la wadaagayay cabdinuur kadib ninkii xaafaddiisa markaan ka soo weynay waxay dhaheen ninkan xaafaddiisa kale aan u aado ninkan ou la seexay saas aawoodeed an waxaan erinayo ninka hadda xaafaddiisa ka soo weynay xaafad kale u tegi maayo saaxiibkayna waxay dhaheen haddaan khilaaftay meeshaan nagu sii sug nagaana har annagaa ka soo fiirinaya ninkii xaafaddeed saas awgedeed waa ka hara anigu
halka warkaas aad kala socotaan waa raadyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka caalamka isra-el ayaa lagu soo waramayaa in ay qarashkii ugu badnaay amase lacagtii ugu badnaay ay kaga baxday iska difaacidda ay iska difaacayso gantaalaha kaga imaanayo dhanka iyo iiraan yuhuudda ayaa la ogaaday in lacag gaaraysa ilaa iyo hal milyan iyo bar oo dollar ay kaga baxday iska caabinta gantaalaha kaga imaanaya dhanka iyo iiraan difaaca israa'iil ayaa la sheegay in ay galeen qarash gaaraya hal dhibici saddex bilyan oo dollar sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay bogga telefishinka genaraal twalifa qarashkan waxaa lagu bixiyey shidaalka diyaaradaha dagaalka israa'el nidaamyada difaaca hawada sare kuwa lidka diyaaradaha iyo sidoo kale qalab kale gantaalada ka hortaga waa gantaalada ka hortaga balastiga difaaca israa'el ee lagu magacaabo aru tri hybronig antibalastic mislis ayaa waxaa halkii gantaala qiimihiisa u dhexeeya sida urarku ay tilmaamayaan amase la ogaaday shan ilaa iyo labaatan milyan oo dollara waxaana haatan yuhuudda lagu soo waramayaa in lacagtii kaga waa lacagtii ugu badnayd ay kaga baxday iska caabinta ay iska caabinayaan gantaalaha kaga imaanaya dhanka iyo iiraana warkii subaxee dhegeystayaal kala socoteen raadiyaha dalse waa nagacinta ciddii wararka igu seegaan waxay dib kaga heli karaan barahaynu internetka kuleenahay
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel